wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay shirka qorsho hooleedka xuquuqda caruurta soomaaliyeed shirkan ayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe dowlad goboleedyada dalka iyo xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xuquuqda caruurta bashiir maxamed jaamac wasiirka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirka mowduuca maanta aan u fadhino oo ah daahfurka mashruucan ama qorsho howleedkan xuquuqda caruurta soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka ee aan maanta anigu wasiirka ka ahay dalkayaga wuxuu u badan yahay dhallinyaro dhallinyaro markii la yihahda waxaa sii badan caruurta meelaha dalka laga qiyaasi karo ilbaxnimadiisa iyo horumarka uu tiigsanayana waxaa ka mid ah sida uu qoyska iyo caruurta ula dhaqmayo iyo qorshayaasha uu muxuua ka leeyahay hadda aan wada hadlayno golayaasha qaranka soomaaliya waxaa yaala axdigii caruurta ee africa waxaa yaala sharciga xuquuqda caruurta oo mar baarlamaanka ka soo noqday hase yeeshee markaan imid shaqooyinkii aan bilaabay ugu horreeya ka mid aha haddana la tashiyadii ka mid ah oo hadda maray la tashigii culmmada ururka culammada soomaaliyeed dhowaana mari doona la tashiyadii hay-adaha hay-aadka kale ee muxuu ahaa bulshada rayidka oo kala duwan qaybahooda kala duwan kadibna aanu latashi u geyn doono dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kadibna nagu soo noqon doona markaanu isla qaadanana aanu u gudbin doono golayaasha qaranka si loo ansixiyo waxaan shalay tadaan ka qaybgalaan muxuu ahaa doodeeda ka qaybgelayay baarlamaanka oo akhrintiisii kuwaad marayay sharciga haynta ama cadaaladda caruurta yani jovenilka dadka kuwa loo yaqaano oo afariy toban jir iyo intuu qaangaar ka noqona udhexeeya waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusayaan sida xukuumaddanu ugu soo jeedo xuquuqda dhallaanka soomaaliyeed shirka qorsho howleedka xuquuqda ururta soomaaliyeed ee maanta ka furmay muqdisho ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo horumarin lahaa xuquuqda caruurta